الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akhyaarey kulanti fayla duur fayla ka dhowaada warkaana duurnama idaacadda warsan qodobadaysin ka dheegi doontan haddii ilaaha yarantuna ku guda jarnaayo welibaa ku mid ah madaweynega koonfur galbeed oo sudeyra degmada diinsoore gobolka baaya agaasimo wasaaradeed oo soona hilgugudasho la-aan shaqada aloon kureebi wafdo kastoooda dowladda ayaa kuba jahniy magaalada dhuusamareeba gudoomiyaga gobolka hiiraan iyo sheegay intii dhowaan magaalada beledweyne mashaariic laku furo doona somalilan ayaa goboladii a ku bilaawtay baaritaanka coronavirusa khasaaro ku dhaladay dagaalkii beletaawa akhbaaraadka binaankaadii awarsana singaytona duhurnimadan welibaa ku mid ah haddii lahayara sa-uudiga oo laka aragay qofkii inka horeeya uu soo kadhi kudurka coronavirusa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray duhurnimayeeda tu isniin taariikhdana ka toosanta sideedo bili saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanki intaasi weliba ayohaayana qodobadii wararkaana duhurna maatana ka dhowaada sugiyo faahfaahsana gabilaawna dhugunsidayaal welibaa waqti dhowa degmada diinsoor ee gobolka baayidiray wafduus hogaamiyo madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed abdaasiis xasan maxamed laftigareena iyadoo meelasaytii laha ka dhowaaye mas-uuliyiinta maamulka degmada diinsoor iyo weliba qaybasha dubna bulshada degmada sayti iyo garoonka diyaarada degmada diinsoor weliba ka dhowaana wafdiga madawiinaga cabdiasiis xasan maxamed laftigareena ujeedka madawiinaga koonfur galbeed suunseeda degmada diinsoor ee weliba laga sheegay mas-uuliyiinta ku tirsan madaatooyada koonfur galbeed oo ka sheegana weliba yo sheegana intiisu ku qeyb gala doona xaflada lag-ale masaarowa maamulka cusub ee degmada diinsoor oo dhowaan iyo dooradan sida oo kale weliba la sheegay inti madiinaga koonfur galbeed intii surooga degmada diinsoor sumaylasayti shida ka dhexdhaki doono mashaariic horumarineed oo laku filyoba degmada sayti isla wararkan maamulka koonfur galbeed ka guda jarnay akhyaaraya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshida dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane maxamed cali xasan yaa shaqaroojin la kasuubaya agaasimiga guud ee wasaaradda cabdiwahaaba cali mursala qoraalaha kubahi wasiirka wasaaradda ganacsiga ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba laga ogeysay madiinaga koonfur galbeed ku-higeenka wasaaradda inti hilka lako qaaday agaasimigii wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshida ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sababooso hilka loonku qaadi agaasimiga weliba laka sheegay inti hilgudasho la-aan iso meelasayti iyo weliba inti iso kudhiga howlo shaqo iyo samanaar haykasayti oona loonka diraya dalka banaansheya magaalada dhuusamareeba ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba lakubada intii wafdidu soo gaamiyo wasiirka wasaaradda dastuurka ee soomaaliya saala maxamed jaama meelasayti oo jeeran wafdiga wasiirka iyo weliba sidoo kale de qayb kunada doonana xubno kumide isu kumid ay gudoomiyaga guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya senatoora cabdi xasana awaale cabdirashiid iyo weliba xubno kale wararka iyo weliba iyo sheegahaan intii magaalada dhuusmareeba laka qoboda doona sharlon fadlowa olaadi milasaytiya kudhiid iyo weliba radin firowka ee dastuurka kor waana laku qaadoba bulshada iyo ka-eedinta iyo weliba radion firowka dastuurka iyo weliba aragdida iyo kuwaldan arimo iyo weliba radingalisyowka ee dastuurka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya iyo horeyti weliba iyo shir saabsan ah meelasayti waayigelinta radion firowka dastuurkanka qobataya xarunta maamul goboleedyada gudoomiyaga gobolka hiiraan iyo weliba usu sheegay inti dhowaan magaalada beledweyne mashaariic laku fuli doona waryaagana bashiir cabdullahi cusmaan iyo faahfaahinta warkunin haya raale oo dib ugu soo laabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey safar uu ku tagay magaalada muqdisho waxaana kuna la soo qaatay madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo safiirada beesha caalamka ee xarumaha kule magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in dhowaan ay bilaaban doonaan qorashe looga hortagayo fatahaada uu sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maariyadda ee maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle guddiga kusoo dhawow gobolka hiiraan kusoo dhawow degmada beledweyne beledweyne caladeeda aada wanaagsan tahay waan jecelnahay insha allah in shaqooyinkii meel fiican ay marayeen iyo howlihii mashaariicihii ka socda gobolka hiiraan iyo shaqooyinka wadooyinka ilaa amaha miga shaqooyinka ka wadaan gobolka hiiraan waxaan rabaa in aan kula wadaago shaqooyinkaas insha allah kusoo dhawow gobolka hiiraan ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraare waxaana uu sheegay in magaalada beledweyne ay ka fuli doonaan mashaariic kala duwan taasna ay tahay mid haatan qorshaheeda u socdo waxaan ku dhahdaa diblomaasiye iyo ururo dooli ah iyo dowladda soomaaliya iyo diblomaasiyin kale ee jooga magaalada muqdisho ee sidaa ku warqabtaanba kulamadaas waxaan ka wada hadlaynay sida loo qaban lahaa ee mashaariicda horumarineed ee looga baahan yahay magaalada beledweyne sida dhismaha wadooyinka dhismaha maxaan ku dhahdaa buundooyin cusub ee la qaba inuu soo kordhiyay magaalada beledweyne ee ilaahi mahadiis waa meel fiican inoo maraysay ee waana nalaka aqbalay mar dhowna insha allah waxay imaan doona injineero oo sahmin doona in la dhiso buundo ku aadan meeshii ay doontii ku qalibantay ee ay ku dhinteen sideed iyo tobankii qofood ay ku nafwaayeen in maxaan ku dhahdaa buundo lagu xasuusto halkaas laga sameeyo intaas kadib waxaa kaloo la kulanay waxaan ku dhahdaa diblomaasiyiin safaarado waxaa kaloo la kulanay dowladda soomaaliya waa la kulanay dowladda wasaaraha iyo madax kale oo kasan dowladda ay ku jiraan waxaan ku dhahdaa wasiiro iyo madax kale oo waxaan ku dhahdaa heer federaal ah iyo gudiyo dhammaantoodna waxaan kala wada hadalnay arrimo ku saabsan sidii maaragtay wax loo qaban lahaa fatahaada weliga ee la filaayo sanadka soo socda inay dhacdo sidii looga hortegi lahaa sidii mar labaad looga hortegi lahaa inaysan dhibaatada ka dhacda beledweyne aysan mar kale aysan ka dhicin arrimahaas oo dhanna insha allahu maaragtay guud kusoo dhammaadeen aysan garad waxaan rajaynaynaa insha allah usbuuca soo socda inay noo imaan doonaan waxaan ku dhahdaa mashaariic horumarineed
codkaasi weliba aan dambeeyey warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan soniin kudiri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana dhinagan iyo weliba somalilan iyo bahana dhagoonsadayaala somalilan iyo weliba iyana goboladii oo ku bilaawtay baaritaanka cudurka corona virusa dhakhaatiir gaare iyo somalilan weliba ayaan dirtay deegaano ku tirsanaa gobolka soola weliba niyo bilaabana baaritaan la hariira fiiryowka caafimaadka ee cudurka ee corona virus kaasi oo dad badan iyoon ka amuudan qaar ku mid eh dalalka caalamka soomaaliya oo mukujara cudurkan haabahada dowladda soomaaliya iyo weli maamul goboleedyada iyo weliba si wadajir iyoon sheegana intiyo dafaac iyo onka jarana aabuqan corona virusa dhakhaatiira kusocda wasaaradda caafimaadka ee somalilan iyo weliba iyo baaritaan iyo la hariira cudurkan corona virusa waliba iyo ku bilaawana deegaanka tukaraqa gobolka sool meelasayd oo iyo ka noolin boqolaal qoysa dhakhaatiirtan iyo waliba dadka badana bayo jeeyahayana meel harunta iyo kataala harunta m c h o iyo kataala deegaanka tukaraqayada oona marsiyahaya baaritaan caafimaad walibana tallaabada c t eed aan dhawaaya qaar ku mid ah bulshada ka nool deegaanka c t akhyaarey surunkiisin warko ku dhugunsadahay tan waliba warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga iyo weliba ayaan ayaa sheegdayaa inti meelasayti gudada lakasayti lag aragay qofkiin ka horeeyo sokadhi cudurka corona virusa saraakiil yaa weliba oo sheegana inti qofka sokadhi corona viruskaus ayo muwaadin dhalidi sacuudiga waana soo kumidaye dhinaga iirana dalka indonesia iyo weliba lag aragaya qofkiin ka horeeyo soqaba cudurka corona virus ous ayo muwaadin dhalidi tunisia waana isu kumidayay dhinaga talyaaniga dhinaga kale wasaaradda caafimaadka ee urdun iyo weliba yaniyaasha ayaa ku qaadaya kiiskii ka horeeya ee cudurka corona virus kureeda marke laku heli qofan dhaladi dalkaasiti hakujeeda waana hansafari dhinaga iyo weliba talyaaniga warkii duhurnama dhugunsadayaal hilagoysin kulu socotan warbaahinta warsan ee runtiya beledka tambaydhabana surunkun yaninkadhonyo warka ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa sinsaare waana isnin soo siyaaya dhinaga sanaado salaada kashka iyo haynta warkun warlamada reedon kulamaan haddii ilaahyara kan tumonkasa asarnama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyare